bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo khamiisaha oo ay jimco soo gelayso taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha nofembar sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee maanta uu dagaal ku dhex maray deegaanka ceelcadeeh ee ka tirsan gobolkaasi hiiraan kaasi oo u dhexeeya shabaab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya shabaab ayaa weerar culus oo jihooyin kala duwana ku qaaday fariisin ciidamada ay ku lahaayeen deegaankaasi waxaana la tilmaamay in dagaal xoogan labada dhinac goobta uu ku dhex maray dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay warbaahinta gudaha u sheegeen in ay arkayeen xoogag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab watana gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale agabyo kale oo weeraray fariisinka ciidanka ku lahaa halkaasi maamulka degmada ceelcadee ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in shabaab ay la wareegeen deegaanka balse ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka gobolka ay wadaan abaabul dagaal oo ay doonayaan in ay dib ugu laabtaan halkaasi deegaanka ceelcadee ayaa qiyaastii toddobaatan kilomitir galbeed kaga beegan magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayna halkaasina waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay gacanta ku hayaan haatan deegaanka dagaalka uu ka dhacay dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ay halkaasi ku sugan yihiin haatan ururka al-shabaab oo dagaal kula wareegay sida ay sheegeen goobtaasi mana jirto faahfaahino intaasi ka badan oo ay bixiyeen dadka deegaanka deegaanka lagu dagaalamay ayaa ah goob muhiim u ah dadka waa gobolkaasi hiiraan waxayna ku taallaa xadda aada muhiim uga ah isu socodkiisa gaadiidka dadweynaha iyadoona gobolka uu ka mid yahay goobaha muddooyinkii dambe al-shabaab ay gaarayeen booliska iyo hay-adaha sirdoonka dowladda austreeliya ayaa waxa ay xaafad xaafad ku taalla magaalada melbourne kasoo qabteen wiil soomaali ah oo lagu eedeynayay in uu ka tirsan yahay ururka argagix urur argagixiso ah islamarkaasina uu qorsheynayay in uu weerar ka geysto bannaanka hore dhismaha la yidhaahdo version square wiilkan ayaa goobta uu doonayay inuu weeraro kainuu weerarada ka geysto waxaa sanadka cusub la qorsheynayaa in lagu qabto dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo sanadka labada kun iyo sagaal waa labada kun sideed iyo tobanka sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay ku-xigeenka madaxa booliska gobolkaasi victor waxaa kale oo uu sheegay in wiilka soomaaliga ah ee booliska ay qabteen uu helay buug kooxda argagixisada ah ee al-qaacida ay soo saartay oo ay ku qorneyd macluumaad ku salaysan sida loo fulinayo falka argagixisinimo iyadoona sidoo kale booliska ay sheegeen in ay sii samayn doonaan baaritaano dheeraada booliska australia ayaa sheegay in wiilka la qabtay oo labaatan sano jir ah uu yahay oo labaatan sano jir ah kuna dhashay dalkaasi balse waalidkiis ay ka soo jeedaan dalka soomaaliya waxaana ay tilmaameen in ay soo qabashadiisa ay iska kaashadeen saraakiisha booliska victoria iyo sidoo kale booliska federaalka soomaalida ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa inta badan dhibaatooyinka la kulma arrimaha noocani ah ayadoona tani ay noqonayso mid walaac badani ku abuurayso dadka soomaalida ah halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday munaasabadda dhalashada nabigeena moxamed naxariisii nabadgelyo dushiisa aadee awgeed maalinta beri ah dhammaanba shaqaalaha dowladdu ay fasax ka yihiin howlihii shaqo ay ka hayeen xafiisyada dowladda federaalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed cabdi mukhtaar ayaa sheegay in munaasabadda xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariisii nabadgelya dushiisa ahaatee darteed loo fasaxay shaqaalaha dowladda waxa uu tilmaamay in ummadda soomaaliyeed iyo dhammaanba shucubta muslimiinta ah ay dhalashada nebigeenna u tahay maalinta maalin farxadeed oo ay aada u weyneynayaan islamarkaasina ka nastanayaan shaqooyinka kale waxa uu ku booriyey shaqaalaha iyo bulshada inteeda kale in ay weyneeyaan munaasabadda xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo dushiisa ahaatee xiriirka soomaaliyeed iyo wasaaradda isboortiga dalka ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay in laga soo wareejiyey magaalada kismaayo ku ciyaarista kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo lagu waday in magaalada kismaayo uu ka furmo bisha soo aadan bartamaheeda balse dib haatan loogu soo celiyey magaalada muqdisho oo tartankaasi uu ka qabsoomi doono war qoraal ah oo si wada jir ah ay usoo saareen maamulka jubbaland wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa ku xusnaa in sidoo kale laga arrinta laga tashigeliyey gobolka banaadir oo isagu dhabarku ritay qabashada kubadda cagta maamul goboleedyada oo lagu qaban doono gudaha magaalada muqdisho halka markii hore la qorsheynaya in ay ka dhacda ciyaarahan magaalada kismaayo garoon ku yaala halkaasoo lagu madarsanaa in ay kowda bisha gaaraan ciyaartooyda maamul goboleedyada matalaysa balse arrimo amni awgood la sheegay in magaalada muqdisho loo soo weeciyey tartanka gobolada waa maamul goboleedyada ayaa haatan waxaa haysta gobolka maamul goboleedka puntland oo sanadkii hore gobolka banaadir ku qaaday ayagoo ka adkaaday dhigooda jubbaland sanadkan ayaa isla filaa tartan xoogan inuu ka dhaco waxaana warbaahinta u xaqiijiyey in muqdisho lagu ciyaari doono tartankan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug abshir kaasi oo maruu la hadlayay warbaahinta sheegay in sababo jira awgood loogu soo wareejiyey magaalada muqdisho lagana soo wareejiyey magaalada kismaayo howlgallo baaritaan ah oo amniga lagu xaqiijinaya ayaa ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya habeenimadan caawa ah ayagoo howlgalladu ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee dhanka booliska howlgalladan ayaa ujeedkoodu yahay mid lagu xaqiijinaya amniga caasimada oo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen dilal qorshaysan iyadoo ciidamada aad ciidamo aada u fara badan la keenay waddooyinka qaar waxaana arrintan ay daba socotaa kormeer habeenimadii xalay ahaa qaybo ka mid a magaalada muqdisho uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo wehelinayay kusimaha taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal mukhtaar ayagoona isgoysyo dhowr oo ku yaalla magaalada muqdisho ugu tagay ciidamo aan fara badneyn kuwaasi oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga waxaana caawa lagu arkayay isgoysyada qaar ee magaalada muqdisho ciidamo aada u fara badan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya xaqiijinta amniga caasimadda warkii oo aad habeenimadan ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga inta anigu ah saaxiibkiin maxamed amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasiyo nabadgelyo